Wasaaradda Hawlaha Guud ee Koonfur Galbeed ayaa magaalada Baydhabo ka daahfurtay tababar ku saabsan sharciga dhulka kaasoo socon doona muddo laba maalin ah tababarka oo loo qabtay ururada bulshada rayidka ah ayaa lagu baranayaa inta uu socdo sharciga dhulka naqshadeynta magaalooyinka iyo nidaamyada la xiriira guryeynta wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dib-u-dhiska koonfur galbeed Soomaaliya Mukhtaar Maxamed Aadan ayaa ka warbixiyay tababarka iyo waxa uu ku saabsan yahay salaan ka bacdi shirkan maanta aan isugu imaanay wuxuu ku saabsan yahay waxaa loo yaqaano urban plan magaalooyinka barnaamijka dhiga urban plan si qorsheyntii magaalooyinka loo suubi lahay waxaa kaloo ku saabsan yahay sharciga dhulka sharciga dhulka wuxuu u baahan yahay barasho qof kasta inuu ogaado qaabka uu degaay iyo qaabkii magaalooyinka loo habeynaya iyo sharciga dowladda ay wadda inuu fahmo ayaa ayuu ka hadlayaa iyo xeer nidaaminta dhulka sidii loo xeerashii dhulka loo nidaamiy ama loo nidaami doono in qof kastaba uu la socdo uu ka warqabo waxaa kaloo ku saabsan yahay naqshadeynta magaalooyinka magaalo markii la degayo matalan hadda magaalooyinka hadda sida oo barwaaqo tiri camal iyo magaalooyinkii hore soomaaliya markii laisu fiiriyo way kala duwan yihiin marka waxaa la rabaa magaalo kasta markii la degayo maadaama hadda environmentiga isbedelay oo hawada isbedeshay oo wax kasta ay isbedeleen waxaa la rabaa marka in la helo jawi degan oo lagu noolaan karo in la helo magaalooyin wadooyin leh magaalooyin leh asaasiyaadkeeda uu dhammaystiran yahay in la helo waxaa kaloo ku saabsan yahi waxla master balan magaalo markii la dego matalan qaabkii loo loo deji lahay ama dhulka loo bixi lahay ama dhulka loo habeyn lahay ama loo degi lahay guryaha loo dhisi lahay ama magaalo hore qaabkii loo qaabeyn lahay marka intaasuu ku saabsan yahay hadduu ilaahay dhahana wuxuu soco doonaa waxaan umalaynaa maanta iyo berri inuu sii soco doono hadduu ilaahay dhaho marka waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysto dabadeed insha allah waxaan rajaynaynaa inuu guul ku dhammaaday isfahan idinkan aad wax ka fahmi doontaan qof kastana waxaan ka codsanayaa inuu ku dadaalo inuu wax ka faa'iido oo aad noqono qof meesha iska fadhiyo dabadeedna iska tegi aad noqon hadhowna aan dhihin waxay shal la sheegaya maxay ahay aan dhihin sharciga dhulka waa idin hor yaallaa buwaagga akhriya dabadeed adduunku maanta wuxuu u guuri waa adduun cilmiyeysan waa hataa maanta sanadahan soo socda waxaa laga yaaba qalinka hataa in laga tago electronic waa lasii gudbiyaa marka insha allah waxaan rajaynaa bulsho caafimaad qabta magaalooyin wanaagsan ku nool inaan noqono jawgii hore aan ka baxna